xadgudubka loo geysto haweenka iyo saamaynta ay ku leedahay nabadgelyada haweenku waxay lafdhabar u yihiin bulshada dhaqan ahaan soomaalidu waxay ka leedahay xeer adag tacdiyada loo geysto haweenka waxay xadgudub ku yihiin xuquuqdooda iyo tan bulshada kale waxay abuuraan iskudhacyo iyo xaalado amni xumo wanaajinta dumarka iyo dhowrista xuquuqdooda waxay qayb ka tahay dhisidda nabadda deegaanka iyo horumarinta bulshada ogson oo muwaadin dumarka oo la dhibaateeyo ma ahan dhaqankeena